ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalk ayaa maalintii shalay ku dagaalamay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya dagaalka ayaa ka dhacay isgoyska mirinaayo ee magaalada muqdisho waxaana uu u dhexeeyey ciidamo uu watay taliyaha saldhigga degmada cabdicasiis iyo sargaal ka tirsan dowladda federaalk oo lagu magacaabo axmed cali ogaas dagaalka waxaa ku dhaawacmay taliyaha booliiska saldhigga degmada cabdicasiis oo ku sugnaa halka uu dagaalka ka dhacay waxaana goobta soo gaaray ciidamo kale oo ka tirsan dowladda federaalk kuwaas oo isku dayay inay xaaladda qaboojiyaan balse wax ka qaban waayey si kastaba ha ahaatee waxaa muddooyinkii dambe aada u soo badanayay israsaaseynta ay isku geysanayaan ciidamada dowladda federaalk kuwaas oo mararka qaar iska dila saraakiil iyo askar aada u fara badan